diyaarad ay leedahay sharikadda hela airlines ayaa la sheegay in magaalada kismaayo uu ka afduubtay maamulka la baxay jubbaland islamarkaana uu kala wareegay qalabkii isgaarsiinta maamulka shirkadda ayaa waxa ay sheegeen in duulimaadkooda oo ahaa magaalada muqdisho uu hor istaagay maamulka la baxay jubbaland ka hor inta aysan duulimaadyada joojin dowladda federaalka halkii ay muqdisho aadi lahaayeen ayay sheegeen in lagu qasbay inay diyaaradaha ka dejiyaan degmada dolow ee gobolka gedo iyadoo eedeen u jeediyey maamulka la baxay jubbaland diyaaraddu markay tagtay muqdisho kismaayo kismaayo ka deged ayaa waxaa dhacday falayd ah in kabtanadii iyo injineeradii lagu qasbay falayd ah kismaayo dolow faleydkaas oo aan anagu raalli ka ahayn oo baleenkeena ku jirin oo shaqada iyo howsha socota aysan ku jirin ayaa waxaa lagu qasbay kabtanadii kabtanaduna airlineku wax keliya oo ugu nugul oo ugu jilcan oo aan waxyaabaha aan la diidi karo ama kabtanada ay qaado karaan aysan ahayn ayay ka mid taha saas daraaddeed waxaan mar mar labaad ka celinaynaa in annagu aan aslanba shirkadda hala airlines aysan arrintaas raalli ka ahayn waana ka xunnahay challengiga muxuu ahaa isheeg u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda annagu wax shaqo ah kuma lihin ganacsiga waa nahay waa nugulnahay airlinekuna waa kasii nugul yahay wax kasta
dowladda federaalk ayaa dhankeeda war ay soo saartay waxa ay ku cambaaraysay tallaabada sharikadda duulimaadyada hela airlines lagu afduubtay ayna baarayaan falkan gurcan ee uu ku kacay maamulka axmed madoobe sida ay hadalka u dhigtay arrintan ka dhacday kismaayo ayaa sababtay cabsi ku aadan in diyaaradihii u safri lahaa kismaayo ay ku dhiiran waayeen safaradoodii ku wajahnaa magaaladaasi taasoo saameyn weyn ku yeelatay dadkii maanta u kala safri lahaa kismaayo iyo muqdisho haddaba dhacdadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya maamulka isku magacaabay jubbaland iyo dowladda federaalka kaa oo soo bilowday tan iyo doorashadii uu bishii lasoo dhaafay kismaayo ku qabsaday axmed madoobe